february labadii kun iyo labayo tobankii markuu madaxweynuhu tegayeyna labada gole way ka fadhiisteen xeer yaalay ayaa daraaddeed loo jebiyey madaxweynahana isagoo kalsoonidii shacbiga iyo tii xukuumadda iyo tii dowladda sita ayuu tegey uu shirkaa ka qayb galay sidii baanu mabda ahaan haddaanu reer somalilan nahay wadahadalladaa ugu jirnaa waananu aaminsannahay awadahadallo waan heshiino ayay tidhaahdaa soomaalidu waxaa meesha yaallaa way iska soo socdeen wadahadalladaasi oo hadba waxbaa dhacayay kan ugu dambeeyey markaynu eegno qodobka sagaalaad muran badan ayaa ka dhashay muran badan oo sibay u fasireen dadkii shir ka qayb galay dadkuna si kale ayay u qaateen waxaa la isku qabtay ereyada la isticmaalayo oo atrocity iyo genocide iyo ayaa la isku qabtoo muranku ka dhacay waxaa ka daran ereyada uu ku bilaabmayo qodobkaasi oo ay ka mid tahay the pain suffered by the somali people xanuunkii ay soo mareen dadka soomaaliyeed nidaamkii militariga kob iyo labaatankii sanoo talinayeen wixii ummadda u geystay xanuun may ahayn xanuunka waxaynu u naqaanaa waxaan baana doosha iyo antibenki waxaa laga liqo laakiin ti wax laga liqo may ahaynoo dad koob iyo labaatan sannadood cimrigoodii aa meesha ka baxay oo silic kii ugu xumaa iyo darxumo kii ugu mudnaa iyo xasuuq kii ugu mudnaa oo ku dhacay taa markaad ka timaado halkan lagu wajiilayn baa ku jirtaa waxaana ay gaaladu tidhaahdo double standard ayaa ku jira wasiirka amniga horta wakhtiga shirkan la gelayaa istanbuul marxalad kala guurahoo dowladina dhacday midna aanay imanin ayay ahayd oo waa wax iska wiiqan oo iska taag daran oo aanay badanaa dowladuhu xilliyadaa wadahadalka gelin haba la galo waxaa meesha yaallaa waxa weeye wasiirka amniga cabdikariim xuseen guuleed in laydhaha baan u malaynayaa ayaa u saxeexay heshiiska dowladda federaalka ee soomaaliya ayaan darradu waxay tahay ninka heshiiskan saxeexayale waxaanu ka xunnahay sidiisan gubso horay waanu ka xunnahay silic iyo dhibtiinnaba ninka waxaan qoraya ee saxeexaya waa ninka xamar ugu dabaaldegaya afartan guuradii ciidamadii nabad sugidda toddobaatan guuradii ciidanka booliiska soomaaliyeed saddex iyo konton guuradii xoogga dalka soomaaliyeed wixii dalka burburiyey waxay ahayn ciidamadii nabad sugidda waxay ahaayeen xooggii dalka wixii la odhan jiray ama militariga biliiskaaba ugu yaraaba xasuuqaa wixii ummaddan u geystay waxaanu u qaadanaynaa marka la xuso ee xamar laga xuso ee loo dabaaldego ee la qiimeeyo waxaas waxaanu u qaadanaynaa dowladda xamar ka jirtaana inay tahay sii wadiddii nidaamkii maxamed siyaad barre ama nidaamkii dictatoriga qabaliga militariga ahaa ee dalka xukumaya koob iyo labaatanka sanno taasaa waxay keenaysaa inaanay suuragal ahayn yacnii madaxda somalilan ta la weydiinayaa waxa weeye waar markeebuu saxsan yahay cabdikariim ma marka uu nabad sugidda iyo xoogga dalka soomaaliyeed u dabaaldegayay mise markuu leeyahay waan ka xumaayay wixii ummadda soomaaliyeed soo gaadhay kaasi waa qodob marka waxaanu taagannahay ummadda somalilan meelay joogaanba xaq ayay leeyihiin inay ku soo oogaan dadka waxaa la ashkateeyaa markay leeyihiin shakhsiyad qaanuuniya ama legal personality maanta sharciyaddii qaanuuniga ahayd ee nabad sugidda xoogga dalka bilayska dowladda federaalka intiiba way jirtaa shacbiga somalilanna xaq bay u leeyihin meel kastoo joogaanba inay xasuuqa iyo dilkii loo geystay ay ka gelgishaan oo ay ka dacwooyaan hay-adaha caalamiga waa tallaabo hore loo qaaday xalay guddoomiye ku-xigeenkii labaad baa hadlayo markaasaa wuxuu lahaa dastuurku dastuurkii baa la jebiyey ayaan darra muu sheegin qodobka dastuurkee la jebiyey wariyihiina muu weydiin qodobka dastuurkee la jebiyey wax dastuurahoo la jebiyeyna ma jirto dastuurku wuxuu qorayaa guddoomiye ama sbiakar ama afhayeen ayuu golaha wakiiladu leeyahay iyo laba ku-xigeen oo ka koowaad iyo ka labaada intii uu jiray ereyga shir guddoonka la yidhaha erey booliya oo xaaraana ayuu ahaa oo lagu danaysanayey si uu xisbiga kulmiye ugu guulaysto doorashadii madaxtooyada hadday maanta isasaxeen baarlamaankii golihii wakiiladu hadday isasaxeen waxaa loo baahan yahay tallaabooyinka ugu horreeya inay iyagu iska qaadaan intaanay xukuumadii cid kale iyo xeerar kale